bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn ee warka subaxnimo idaacadda dalka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulankoodii maanta ayaa la filayaa in la horgeeyo waxyaabihii ka soo baxay shirkii golaha watashi qaraan muqdisho kusoo dhammaaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo ciidanka saraakiisha ciidamada sida gaarka u tababaran ee dhinaca militariga booliisii militaar ugu hambeliyey guulaha ay ka gaareen amniga gobolka banaadir shacabka ku dhaqan magaalada garowe ayaa cabsi xooganay soo wajahday la xiriirta in cudurro ay ka dilaacaan biyo fariisinaysa ay ka samaysteen roobabkii ka daaya xaafado ka tirsan magaaladaasi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si diira loogu soo dhoweeyey magaalada caasimadda waa dalkaasi turkiga ista ankara qodobada dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan belaruusiya ayaa u ballanqaaday dowladaha ka mid noqonaya midowda raashiya in la siin doono hub waxyaabaha kimikalka ka samaysan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa qodobadii wararka ugu waaweynaa ayay ahaayeen kusoo dhowaada dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran halkani waa dalsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa kulankoodii maanta la horgeynayaa waxyaabihii ka soo baxay heshiiskii muqdisho ay ku gaareen golaha watashi qaran cali aadan ayaa soo koobaya
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta oo sabtiya lagu wadaa in kulankooda caadiga ah ay ku yeeshaan xarunta villa hargeysa kadib markii si rasmi a u furmay kala fadhiga saddexaad ee golahaasi ajendayaasha kulanka xildhibaanada baarlamaanka ee la shaaciyey ayaa ka kooban saddex qodob waxaana ku jira mooshin wax loogu bedelayo ama wax kabedel loogu sameynayo mudooxileedka baarlamaanka iyo madaxtooyada oo la doonayo in laga dhigo shan sano guddi arrintan loo markaasi saaray ayaa la filayaa in xildhibaanada golaha shacabka usoo gudbiyaan mooshinka kana akhriyaan xildhibaanada hortooda hadafku yahay muddo kororsiga loo sameynayo baarlamaanka iyo madaxtooyada qaranka ajendayaasha horyaala xildhibaanada ayaa waxa ay kalayihiin kow hindishariceedka qaxootiga iyo magangelyadoonka labo hindishariceedka howlgabka iyo markaasi dhiitirka shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo hindisharciyeedka saddexaad ee ah kaalmo sharciyeedka federaalka go-aanadii kasoo baxay golaha shirka wadatashiga qaran ayaa lagu xusay in madaxdu ay isla qaateen in wax kabedel lagu sameeyo sanad lagu daro mudaxileedka ama mudaxilhaynta hay-adda dastuuriga ee hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka go-aanadii golaha shacabka ayaa waxaa markaasi kaloo ku jiray in baarlamaanka federaalka la horgeeyo heshiiskaas sharci rasmi ah looga bedelo taasoo ka dhigan in wax kabedel lagu sameynayo qodobo dastuuri ah
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada caasimadda waa dalkaasi turkiya ankara halkaasi uu kaga qeybgelayo xarmisaarka madaxweynaha dalkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigu hogaaminaya si diran lagu soo dhameeyay garoonka diyaaradaha ta turkiya ee magaaladaasi istanbuul iyagoona ka qeybgelaya shirka aan idhaahday caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib erdogan oo dhowaantan mar kale loo doontay shan sano inuu talada dalka sii hayo madaxweynaha iyo weliba qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaano ayaa si diran loogu soo dhoweeyey iyadoo soo dhoweyntiisina uu qeybka safiirka dowladda dalka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga saraakiil ka tirsan waxda arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa intuu ku sugan yahay dalkaasi turkiga madaxda dalkaasi iyo sidoo kale madaxda ka qeybgelaysa wadamada ka caleemasaarka madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan madaxweynaha dalkaasi uganda yure museveni ayaa ku dhawaaqeen ciidamada dalkaasi nin ka tirsan gaashaanle oo xabsiga ay dhigeen kadib markii weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab lix iyo labaatankii bishan aynu ku jirno bishii aynu kasoo gudnay sanadii labada kun saddex iyo labaatan ku qaaday xerada askarta amisom ay ku lahaayeen magaalada buulabareer ee gobolkaasi shabeellaha hoose museveni ayaa sarkaalkana magaciisa kusoo koobay oo keliya okiya oo si gaarana waxa uu ugu eedeeyey inuu ku dhiirigeliyey askartu inay cararaan halkii ay ahayd inay iska difaacaan dagaalamayaasha al-shabaab oo weerarkaasi qeyb ka ahaa waxaa jira shaqsi kale oo magaciisa aan la heli doonin waxaana uu yidhi in askartan oo askarigan lagu magacaabo okiya waxa uu dukaan ku dhex lahaa xerada ciidamada difaaca ah ee dadka ugandhaha ee magaalada caasimada oo ah dalkaasi kambala isagoo hadalkiisi sii wata museveni ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday siday sababta ugu weyn ugu fududaysay weerarkaasi ay tahay musuq maasuqa islamarkaana uu la kulmi doono ciqaaba ciidamada dalkaasi ugandha ayaa bisheena kusoo guday keedii waxaa weerar ku ekeeyey dagaalamayaasha al-shabaab fariisin ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee gobolkaasi shabeellaha hoose shacabka ku dhaqan magaalada garowe ayaa cabsi xoogan ka muujiyey in cudurro ay ka dilaacaan xaafado ka tirsan magaaladaasi
bad baanu ku jiraa aan marna kala go-ayn waxa weeye bil dhan baanu biyaha dhex fadhinaa suliyaashii baa nugu buuxsamay bannaankaa suliyaashii biyahoodii u soo baxeen waxaan codsananaa in biyahana la jiido si u dhaqsiyaa badan waxay nugu tahay xanuunay nugu dhalirta meelaan ku ciyaarana helmayn roobagii saxiikayga oo ka da'ayay magaalada garowe caasimadda dowlad goboleedka puntland waxa ay sababeen in roobabka biyaha qaar ay fadhiistaan wadooyinka hadalkana ka soo hadlayay waa xaafadda hodan ee magaalada garowe waxaana ay fadhiisteen biyo biyahan oo laga cabsi qabo inay sababaan xanuuno kala duwan oo ka dhasha biyaha wasakhaysan waxay dadweynaha ku nool xaafadda ay cabasho ballaaran ka muujiyeen biyaha haatan fadhiya sababi karaana xanuuno ka dhasha kuwan iyaga oo ka hadlaya dhibaatada ay ku hayaan biyaha halkan fadhiistay joognaa xaafadda hodan biyahaasaanu dhex taagannahay guryuhu waa sida halkaas baa gurigu nagu buuxaa meelaan wax dhaqaalaa ma haysanno bad baanu ku jiraa aan marna kala go-ayn waxa weeye bil dhan baanu biyaha dhex fadhinaa suliyaashii baa nugu buuxsamay bannaankaa suliyaashii biyahoodii u soo baxeen dhaqaalaha annagu aanu wax iskaga difaacna waa weynay waxaanu maamulka u sheeganaynaa hawshaas inayna haysato meelaannu la aadnan aanaan haysan jeebka iyaga waxaanu ka soo bixinayno lacagina ayan jirin annagiyo nafina bannaanka aanu kala naalan kara biyahaas wax ayayaan baa ka dhalan kara qurub baa ka dhalan kara waa suliyaashii oo jabay suli jabay maxaad u malaynaysaan oo laba bilood saddex bilood intii roobkaasu da sanaatan iyo bishii soonqaad sidaa biyahaas guriga hortiisa u fadhiyeen idiin muuqdaa dacdaa iyo dixrigaasaanu dhex fadhinaa waxaan rabnaa sidii wax nalooka qaban karo in wax noolooku qabto asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu haddaan ka warbixinno xaafadda halkan hodan runhaantii waxaad arki karaysaan dhibaatada baahsan ee ka jirta caafimaad fayadhowr ee ka jirta halkan waad arki karaysaan halkan runtii waxaa ka jirta dhibaato aada u weyn oo baahsan waan filaya inay dowladda laftigooda dowladda hooseba ay og tahay wixii ka dhalan karana de waad aragtaan waxa wasakh iyo balaayo iyo musiiba halkaa taalla runaantii de waxaan u aragnaa inay ka dhalan karaan cudurrada faafa oo idil inay halkan ka dhalan karaan ayaan u aragnaa waxaana isleenahay haddaan wax laga qabano si degdega looga qaban waddadan iyo wasakhda halkan taalla inay dhibaatooyin badanoo caafimaad ay degan yihiin ay halkan ka jiri doonaan waxaan is oran karayaa dowladda hoose waxay arrintan wax uga qaban karaysaa ama waddadan aanu degannahay oo aan laftigaygu halkan waan isticmaalnaa dadweynaha halkan isticmaalaa ka mid nahay oo degan xaafadan runaantii dowladda hoose waxaan isleenahay haddii ay halkan ama ciid ku shubto haddii uusan u saamixi karan inay wax kale ka qabtaan laakiin inay bulshada ay ka hagaajiyaan ayagu shaqada u yihiin ee shaqaalaha u yihiin
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa saraakiisha ciidamada booliska sida militariga u tababaran uga mahad celiyey doorkii ay ku lahaayeen ka qayb qaadashada amniga qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho dadku inta badan cabasho ay ka qabeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqda muqdisho yuusuf jimcaale madaale ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay si gaar ah ay u beegsadeen kooxo iyagu amni dare ka waday qeybo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi looyinka iyo banaadir intuu dhexle ayaan joognaa waa fursad runtii ay suuro geliyeen ilaahay ka sokow ciidamada amniga oo isugu jiro buliiska iyo buliis militaarada iyo hay-adda nabasugidda isugu jiro dadaalkaas dheer iskama imaanin juhdi la bixiyey ayuuna ku yimiday habeen habeennada ka mid ah waxaan ku xafladaynaynay heliwaa iyo kaaraan barxaddi weyneedoo ra-isul wasaaruhu ka soo qayb galay habeenkaasi dadku in badanoo ka mid a waxay lahaayeen war halkan maa caawa la isugu yimiday marka maanta waxaan joognaa meesha shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ee banaadir iska saaraayeen ayaan joognaa waa guul ummadda soomaaliyeed soo hoyatay waa dadaal la muujiyey taasna ilaahay ayaa ku mahad leh intaa kadib waa runtii fursad ayay noo tahay inaan maanta garas ku hoos qadaynayno oo sarmaan iyo cadaad iyo qurac ay hortayna ka muuqdaan dadku ma wada yaqaano malaha geedahee marka wax badanaan hoteel iyo howl dhisan iyo aan ku aruursanaa jirne maanta barxaddaan ayaan ku qadiyohaynaa kuna layidhsanaynaa
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibadana in ka badan laba boqol oo qofood ayaa ku geeriyooda laba tareen oo isku dhacay gudaha dalka indiya ugu yaraantii laba boqol soddon iyo saddex qofood ayaa ku dhimatay bariga dalka indiya kadib markii laba tareen oo rakaabka ay isku dhaceen siday saraakiisha ay sheegeen shilkan ayaa waxa uu ka dhacay jimcihii magaalada lagu magacaabo balasooreh oo gobolka lagu magacaabo odisha waa shilkii tareenka ugu dhimashada badnaa ee dalka hindiya oo muddo toban sano ah ka badan laga joogo dhacadan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan sagaal boqol oo qofood sida warbaahinta u sheegay ninka lagu maagbaray david jena oo ah madaxa saqaalaha rayidka ee gobolkaasi wadaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsana heetana dhegeysanaysaay waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel